sida muuqata hadda dawladda gacanteeda ku jira marka su-aalaha la rabo in laisweydiiyo waxaa wey horta shabaabka hadda waxaa la shabaabba kasoo kasoo fakaday ama dawladdu isku soo dhiibay mukhtaar rogow intii labadii kun iyo saddex iyo tobankii markii shabaabku isleenahayeen wixii ka dambeeyey keligiis baa duurka ku jiray maraykankuna labadii kun iyo labayo tobankii baa iyaga saaray maxaa la dhahaa cunaqabateynta ama lacagta dul dhigay bishii dhaweyd bay lacagta ka qaadeen june bay lacagta ka qaadeen ay ka rabeen kadibna shabaabkii waa kusoo noqday oo dagaalkii iyo kusoo kusoo badiyey marka su-aalaha la isweydiinahayo shabaabka marka member member miyuu ka hayo ma shabaab buu kasoo tegay waa ohan karaa nin labadii kun iyo saddex tobankii baxsad ka ahaa oo ka fakaday waa su-aal runtii in la gudur istaaga mudan waxaase kasii muhiimsan mukhtaar rowow ma wuxuu aaminsan yahay afkaartii uu aaminsanaa oo xagjirnimada ahayd oo shabaabka ku shaqeynhayeen oo dadka la qarxinhayay oo dadka la dilahayay mise afkaartii waa kasoo laabtay hadda waxaa jira xasan daahir oo kale shabaabkao bacsanayo usoo galay maxaa la yidhahdaa galmudug macadaadad tegay haddana guriga waxbase guriga ku jiraayo kama soo maaragtay kama soo noqon mabdiisi kama soo noqon atom isagu waa yimid haddana maaragtay waa iska tegey sakariya waa yimid waxaa dhici kartaa dawladda inay isfahmeen oo dawladda uu kusoo biiray marka horta ninkan kow fikradiisii ma ka tegay mise waa aaminsan yahay in laisweydiiyey weeye labana duruufuhu ku yimid waa nin baacasu ku yimid oo maaragtay inkastoo dadku markay xataa islaamka soo geli jireen inkastoo tusaale toos aysa ahayn qaarba sabab buu kusoo geli jiray qaarba xanaaq usoo geli jiray intii arrinta lagu kululaya usoo islaami jiray waqtigii nabigan ka hadlaya marka horta mukhtaar waxaa weeye in la weydiiyo ni waxaad aaminsanaan jirtay iyo wixii shabaab ku shaqaysan jireen weliba ku socotaa mise waa kasoo hartay hadduu kasoo harana dee dadka dawladdu waaba sheegtay qofkii kasoo haray inay maaragtay tixgelinayso haddii naf iyo iyo duruuf ay la timidna hadda iyadana waa la ogaan doonaayo ama xabsi guribu geli doonaa ama maxkamad baa aadi doonaa inkastoo afkaarta mukhtaar aysa weli caddan laakiin amniga markaynu ka eegno wax ma ka bedeli karaysaa culeyskii al-shabaab ku hayay dhinaca amniga dawladda ilaa labadii kun iyo saddex iyo tobankii mukhtaar rowow shabaab kamama tirsaneen gudoomiye ku-xigeenbu markii ugu dambeysay ahaa waa dhici kartaa inuu xog ka hayo siday u fakaraan fakar ka keeni karo hadduuba aqbalo inuu dee dawladda lash toos ula shaqeyso kusoo biiro laakiin shabaabku afartii sano u dambeysay madaxdii horaaba laga dilay madax cusub bay samaysteen istaraatijiga bedesheen marka saddex sano iyo bar afar sano kama warqabin marka waxaa dhici karta dawladda inuu maaragtay isaga xoogaalsaneen inkastoo ayna dhici karta dad inuu ka yaqaano war ka keeni karo hadduu rabo war inuu ka keeno taasaa marka muhiim ka dhigaysa afkaartii hore inuu nin ku socda yahay iyo in afkaartiisa bedeshay taasaa go-aanka u qaato inuu ama shacab iska noqdo ama adduunka dabadaas calabahaas halii dhoofiyo dhaho ama dhaho safka horaan tegaya nimankii shaqaan ka qabanaya marka waxay ku xirantay afkaartiisa laakiin shan sano ninkan shabaab warkood mahay madaxda al-shabaab in badan oo kamid a waa la dilay qaarkoodna way soo dhiibeen sakariya la yidhahdaa wuxuu ahaa madaxii sardoonka wax badanna kama bedelin xoogaa hoose ma ogin laakiin waarkii al-shabaab wuu sii socday marka maxay ka dhigan tahay mukhtaar inuu soo dhiiba al-shabaabka kale ka dambeeya madaxdooda sida mukhtaar usoo dhiiba guud ahaan dee dadkaas madaxda qaarna inay la dilahayo oo maaragtay ama dagaal soomaaliyad ha ku dhintaan ama maraykanka oo duqeeya ha ku dhintaan qaarna ayagoo baqa ah oo weliba saaxiibadooda ceyrsanayaan ay usoo galayaan nimankay ku sheegayaan inay murtadiin yihiin waxay muujinaysaa in xoogaa fikraddii shabaabku inay dee dhaawac ku jiro sababto qaarna ayagaa bedelay qaarna cadowgii raggii u arkeen baa dilay qaarna ayagoo kasoo cararhaya ayaga kasoo cararhaya raggii walaalaha la ahaayeen ee dawladdii ay gaalada kusheegayaan usoo galayaan guud ahaan marka waxaa dhici karta halkaas inay dhaawac kasoo gaaro laakiin intoodii mintadka ahayd oo markii bishaan hadda gudaheeda almost laba goor baa magaaladan xamar qarax ka dhacay insa ka badnayn oo qaraxda waday oo dagaalka waday marka ayaan joogaanba xero ku duulahaya amison iyo xero ciidanka soomaaliyeed ama ha noqoto waxaa ka dhacay maxaa la dhahay maxaa la dhahaa puntland ama ha noqoto meelaha kale kuwaas awgeeda ninkaan mar horay ka tashadeen oo nin ka galbaday u arkeen marka dawladda barbagaan waa noqon kartaa waa waa la keeni karaa miidiyaha idaacadaha sawra waa ka qaad qaadan karaan xoog hadduu rabo wuu bixin karaa haba waqti waqtigeeda ha fogaadee waa nin dee dagaalyahan oo dagaalka wuu geli karaa shabaab kasoo horjeeda laakiin shabaabku waa in organisation iskiis u dhisan dawladduna waa dhici karta inay xoogaa yar ku faraxdo idaacaduhu sheeg sheegaan nin baa soo soo galay waxaas lakin waxay u baahan yahin inay strategy strategy ka yeeshaan shabaabka oo maxaa la yidhahdaa sidii macnaha anagu ma aaminsanin inay qoray uga adkaan doonaan anagu maba aaminsaninba waa ka hadallayba qoraalaan kasoo saarnay waxay u baahan yahin in la fariistaan oo wada hadal la furaan maraykanka wuxuu la hadlayaa daalibaanka la hadlaya oo la doodaya shabaabkuna waa inay ogaadaan fikradoodii soomaali inaysa badankoodu danaynhayn waxyaabaha ay rabaan inay ku doodaan ama ciidanka afrikaanka dalka laga saaro ama diinta dalka halagu xukumana dawladdaanba inaysa diidaneyn baa dhici karta mar labada dhinac waxay u baahan inuu caqligu shaqeeyo ay dee wada hadlaan dadka u dhuun daloola ama culimo ha noqoto ama ganacsata ha noqoto ama dadka kaleo soomaaliyeed ogaaleyda ha noqdeen kuwaasna inay ka dhex shaqeeyaan oo ka dab qaadaan laakiin haddii maraykanku yidhaahdo cunaqabateyn baa saaranna lala hadli maayo ay noqoto rogow haddii maraykanku qaadan in lala hadlo dalkan soomaali baa le marka waa inay soomaalidu go-aansataa si say ka yeelayso dadkaan is hayaan afqaan baa la dilay godanaa la dilay rag badanna way soo dhiibeen yaa haray oo al-shabaab oo la yaqaano marka laga reebo ninkii dhawaan bedelay axmed gudel shabaabku qof iyo laba iyo maahan shabaabku waa kumanaan kun oo qof oo qaarna ay dagaalka ku jiraan qaarna inayda ka taageersan yihiin marka hal baa laga dilay iyo godana laga dilay iyo ninka hadda meesha haystaa la dilaayo waxaas sheekada maahan nimankan waa insurgency waa jamhad dagaalamaysa oo afkaar aaminsan jamhadaha adduunka oo dhanna waaba la fiiriyeyba yaa qaarkood shan iyo toban sano meelahaas toddoba sano ilaa shan iyo toban sano iskaga baaba-aan ama laga adkaada laakiin nin raga walaalow wuxuu ku dhaamalabaabaa la yidhi nimanka in loo yaroo dhaha waaye soomaaliya ka adkaan maysaan oo dadkii baabaan ogoleynba inaad idinka ay ka cabsadaan oo soo taagan ya ayagoona dad soomaaliyeed oo dagaal ku jiro qor wato in isqarxiyaan oo dhintaan naftooda horadiyaar u ah waaye dawladdaana tabar ma haysato laba boqol oo milyan oo daalaroo bajaday haysataa bajadkeeda oo dhanna iskoolana kuma furto caafimaadda kuma samaysee shaqaalaha kontonka shaqaalaha ay wasaaradda joogaan mushahar lagu siiyaa maraykan iyo amisom iyo igadna toban sanay soomaaliya joogan dhahayaan shabaab baan ka adkaanayna toban sanoo kale haddii igad joogto iyo amisom hadday joogto shabaab kama adkaan doonaan shabaabkuna soomaali kama adkaan doonaan marka wiilasha soomaaliyeed baa hal micin lagu dilayaa dalkaana wuxuu iska ahanaya hostage